Inta badan ardayda dhammaystayaasha fasalkan ka dambeeya dugsiga sare ee Form 4-ka waliba ay ku wareeraan xulashooda kulliyadaha iyo jaamacadaha takhasuska dhigida la hayaan. Qaarkood waliba way isku xulashadaan kulliyad iyo berri shaqo ka heli karaan, ama dadka dhan way ka badaan, iyadoona ardaydan u fiiriyaan duruufaha dalka ka jira si ay isu waafajin lahaayeen duruufta dalka taal iyo mustaqbalshooda. Ardayda sanadkan ku bahatay dugsiga sare ee Form 4-ka ee Iskuulka Al-Qalam ee magaalada Baydhabo ayaa loo gudbay tababar ku saabsan sidii ay u xuli karaan kulliyadaha takhasuska naqdi kara oo ka tarjumaya xaaladaha dalka ku jira, welina qabanqaabiyay Midowga Ardayda Iskuulka Al-Qalam Primary and Secondary School iyagoona meelo si ay ardaydu ku helaan talooyin muhiim ah. Waxaana ka mid ah ardayda ka faa'iidaystay tababarka xulashada kulliyadaha ay daawadeen, iyagoona sheegay in wax badan ay fahmeen oo ay ku maqnaayeen, welina ay xuseen in intiisa fadlan ay ka faa'iidaysan doonaan. Sidoo kalena waliba way mahadnaqeen maamulka iskuulka iyo Midowga Ardayda Iskuulka.
bismillaah magacay mabel hore shukri aadan cabdi maba ka mid ah ardaydoo dhikadaas iskuulka alqalam qaasatan fasalka onity form four geek maamulaha iskuulka alqalam xasan aadan xasan maban inqawday training oo kusoo aaday markaasayti fakalkada oo aad markaasay dowrada lahayti eedanka mahadsanyiin ustaadka qodobka muhiimka ah us markaasayti inqawda eedan ku mahad eliyana bismillahi raxmaan raxiim magacay waa maxamed faarax maxamed waxaan ka mid ahay ardada dhigata iskuulka hoose dhexe iyo sare alqalam waxaan ahay gaar ahaan fasalka afraad ee dugsiga sare waxaan maanta ku faraxsanahay in maamulaha anagu noo qabtay trainin ciwaankiisu ahaa how to choose your faculty sida loo doorto takhasuskaada jaamacadda waxaan ku faraxsanahay inaan traininkan ka faa'iidaystay anigoo form 4ka iisii dhimaana iisii dhammaanayo wax laba bilood ka yarna iskuulka iga dhiman tahay waxaan rabaa maamulaha mahadcelintiisa kadib inaan ku darsado lix shay uu nala wadaagay oo aad ii anfacay dhallinyarta dhammaanna anfacay oo ah markaad doono rabto inaad markaad rabto inaad doorato takhasuskaada jaamacadda waa inaad saddex shay fiirisa saddex shay baana ugu muhiimsan waa rabitaankaada iyo waxaad awoodo shaygan inaad rabto awood ahaanna aad awoodo lambarka labaad ee laga fiirinaya waxaa waaye suuqa shaqada fakaltigan aad dooranayso suuq ma leeyahay ma lagu shaqayn karaa qodobka saddexaadna inuu ahaa deegaankaada fursadahan tacliimeed ma ka jiraan fakaltiga aad rabto deegaankaada ma lagu dhigtaa oo ma laga bartaa saddex shay oo kaleu maamuluhu nala wadaagay marka takhasus la dooranayo muhiima oo ah in aad go'aankaada aad qaadanayso uusan saamayn kugu lahaanin shakhsi kaste oo aadan go'aankaada ku qaadanin saamayn shakhsi kale qodobka labaadna wuxuu ahaa inaad markaad wax dooran rabto aad shuurayso ood qof la wadaagtidoo aad dadka la wadaagtidood shuuraysid
bismillahi raxmaan raxiim waayo waliba ibraahim birde iskuulkii waliba alqalam waliba ku mid ahaa dhallinyarta mase ardada sanadkan dhammaayahayta iskuulka alqalam geeka training iyo iskuulka alqalam maamulaha iskuulka alqalam ustaad xasan aadan cali iyo ardaydiisii aan uga wadaay trainingaas oo kusaabsan how to choose your faculty weliba oo secondoorada faculty secondoorada qodobkaas oo qodob problem shay eed inteeganya oo dhallinyarada geek walbarada hayta mise dugsi sare mise foonforada ay haysay geegmayba waa training shay maamulaha ardaysan gobodaay qodobkaas geeg walbadaan ku faa'idni waxyaaba aanu ku faa'idni waliba kuma dhaha se fakalta dhiin doorada meel ku fadlan kamigi fakalta doorada marka insha Allah geeg haddana wali may dareemaha inta dareemaw iyo aan malay self confidence wala raayo
xuladowka kulliyadda ardayga jaamacadda uu soo takhasuska kuwa lada faday waliba iyo muhiimka taa ma laf dhabaraniya taa mustaqbalka kiishe saa dartiye mar walba waliba laga maarmaan ah inuusan ardayga ku fiirsada kulliyadda uusan xullada waa